Maamulka xaafadda Horseed iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka magaalada Garowe ayaa deeq raashin ah u qaybiyay qoysas danyar ah oo ku nool xaafadda Horseed ee magaaladaasi. Deeqda raashinka ayaa ka koobnayd bur, bariis, sonkor iyo saliid, taasoo loogu talagalay inay ku afuraan qoysaskan. Guddoomiyaha xaafadda Horseed ee magaalada Garowe Maxamed Maxamuud Yuusuf ayaa ka warrameysa waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan raashinka ah.
Waxaan u ururinay dadka danyarta ah oo masaakiinta oo xaafadda ku jirta intaa keliya maaha weli waxbaa dhiman dadku way iska badan yihiin masaakiintu waa badan tahay agoontu waa badan tahay intaas ayaanu ka soo qaadanay haddaanu guddigeenahay afar iyo labaatan qof oo aanu annagiyo guddiga iyaguba aanu u qareennay khayr allaha siiyo axmed shiikh isaguna waxbuu ku darsaday haddaanu nahay guddoomiyaha xaafadda horseed iyo guddigoodaba oo hadda wada jooga aad baan inugu hambalyeynayaa shaqada aad nala shaqaysaan iyo xalimo cabdulqaadir bare oo iyaduna u heegan xaafadaha siday ugu shaqayso oo afar iyo labaatan saac jecel qofka miskiinka ah inay farta kuugu fiiqdo oo ku tiraado walaalow qofkaas waa tabaalaysan yahay waa qof danyara waa qof miskiina waxaan ugu jecelnahay annaga iyo guddiga iyaguba xaafadda ciddii cidda noo tilmaanta oo danyarta ah oo miskiina annagu haddaan nahay guddiga xaafadda horseed waxaanu jecelnahay dadka iyaga masaakiinta oo danyara inaan u qareenno inaan meel alla meeshay tagaanna ugu tagno ilaahay dartii waxa naloo xilsaaray maadaama nala yidhi guddi baa tiin xaafadeed Mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa ka mahad celiyay.
qareenta iyo intii kusoo hawshootaba ilaahay waxaan leenahay ajar iyo abaal iyo xasanad ilaahay ha ka siiyo annaga ilaahay anagu anfaco aad iyo aad bay u mahadsan tahay guddoomiyuhu iyo xildhibaanadu hadal badan haan ma buuxshaan baa layidhi waxaan leeyahay ilaahay ajar dheeraada oo aan soo koobka ilaahay ka siiyo Deeqda raashinka ayaa waxa ay ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen qoysaskan danyarta ee loo qaybiyay.